arkana wuu tukan jiray nebiga calayhi isalaatu wasalaam uma ka bacdi yarjicu wuu laaban jiray axadunaa qofkanna wuu laaban jiray ilaa raxlihi meeshuu deganaabuu aadi jiray oo fii aqsa almadiinati magaalada madiina geeskeeda ku ollayd washamsu qoraxduna xayatun weli ay caddahay oo wax guduuda aysan weli soo gelin wanasiitu waan hilmaamay maa wixii qaala uu yidhi fi lmaqribi maqribka xilliga nebigu tukan jiray waxa uu ka sheegay waan ilaawey wa kaana yustaxabu nebigu wuxuu ahaa mid jeclaysta an yu'akhira inuu dib u dhigo min alcishaa'i cishaha allatii cishahaasu tadcuunahaa aada ugu yeertaan alcatamata actamada aa ugu yeertaan waan sharxi doonaa insha allahu tacaala wa kaana yakrahu nebigu wuxuu ahaa mid nacabuu ahaa oo karahsada aan ogolayn annawma qablahaa hurdada la seexdo cishaha hortiisa cishaha ka hor hurdada la seexdo nebiga calayhi salaatu wasalaam mid nacab uu ahaa iyo walxadii walxadiida bacdaha iyo sheekada ka dambaysa cishahana nebigu ma jecleen wa kaana yakrahu yakrahu annawma walxadiida weye halkaasuna marka laakiin innaga waa goda marka walxadiida weye ya xadiiثu baa qoran ha yani annowma bay ku xadfan tahay marka wayna kor dhigan tahay weeyaan wاlxadiiثa bacdaha iyo xadiiska ka dambeeya oo cishaha gadaashiisa sheekada nebigu ma jeclayn wa kaana yanfatilu wuxuu ahaa mid ka baxa nebigu min salaati اlghadaati salaada subaxdii salaada subax nebigu wuxuu ka bixi jiray xiina yacrifu markuu garto qofku markuu garto alrajula qofka ama ninka jaliisahu fadhigiisa ah qofka la fadhiyo qofku markuu garto waan sharxi doonaa insha allahu tacala wa kaana yaqra'u nebigu wuxuu akhrin jiray salaada subax bisittiin lixdan aayadood ila almi'ati ilaa boqol aayadood buu nebiga calayhi salaatu wasalaam akhrin jiray xadiiskan abi barsat alaslami raximah allahu tacaala wa radia allahu tacala canhu saxaabigaasi waxa uu ku soo koobay nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadaha waqtiga uu tukan jiray waxa uu yidhi salaadaha nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada salaadda maktuubada loo yaqaano maktuubaduna waxa weeyaan waa salaada yani faradka ah ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta marka salaadda faradka ah nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada waqtiyadu marka sheegaya maalan duhurka waxa uu leeyahay kaana yusalli hajiira hajiirada xadiiska horan ku soo marnay xilliga quraxdu ay ka zuusho dhexbartanka weeyaan waxaynu culimmadu yidhahdaan waxaa hajiro loogu baxshay dadku shaqadooda bay quraxda kule awgeed kasoo ka soo tagaan oo guryahooda soo aadaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda hajire la yidhaahdo allatii tadcuunaha aluulaa aad tan hore ugu yeertaan yacni duhurka iyo casarka ayaa labadaba xal midna waxa la yihahdaa tan hore midna tan dambe yidhahda athaani yacni nebigu wuxuu tukan jiray marka qoraxdu suusho tadxadu yani waxa weye idaa zaalat shamsu can wasadi yani asamaa samada dhexbartankeeda markay ka leexato qoraxdu oo dhinaca galbeedka wax yar aado salaadda in la tukado lama ogola waqtiyada nahyiga ah bay ku jirtaa qoraxdu markay dhexbartanka taagan tahay in la tukado salaadaha lama tukado waa u tegi doonaa salaadaha xilliya aan la tukan baa jira taasaa ka mid ah marka markay wax yar suusho ayaa maaragtay duhurka waqtigiisu yahay casarkana wuxuu ku tilmaamay nebigu casarku tukan jiray markuu casarka tukado waxaa la dhici jirtay qof annaga naga mid inuu masaajidka ka baxo oo xaafaddiisu magaalada geeskaa ku taalla uu tago weli quraxdii ay caddahay wa shamsu xaya shalna waxaan soo marnay wa shamsu naqiya yacni siaan ognahay casarka markuu quraxdu sii gaabataba way guduudataa marka quraxdii oo weli aan guduudan ayaanu tegi jirnay xaafaddii oo magaalada geeskeeda ku taalla micnaha nebigu casarka weli wuxuu tukan jiray qoraxda weli aada u kudul marka wuxuu yidhi wanasiitu maa qaala fi lmaqribi waan ilaawo maqribka nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligu tukan jiray waynu soo marnay xiina haabat ishamsu xadiis hore sheegay nebigu wuxuu tukan jiray maqribka xiina haabat ishamsu qoraxdu markay dhacdo ayaa maqribka waqtigiisu yahay qoraxdu markay dalaq tiraahdo waa jooga afurka oo kale isna xilligaasu waajibaya markii qoraxdu dalaq tiraahdo qoraxda kaa qarsoonto xataa haddii weli meesha iftiin ay tahay waxba kaama gelin cishahana nebiga calayhi salaatu wasalaam dib buu u dhigi jiray waxay culimmadu yidhaahdaan waxaana fadli badan ee in cishaha dib loo dhigo xalay waxaynu soo marnay in nebiga calayhi salaatu wasalaam cishaha dad uu fiirin jiray dadka fiirin jiray dadku markay soo bataan masaajidka soo buuxiyaan salaadda wuu hormarin jiray dadku hadday yaradda ahaana salaad dib buu u dhigi jiray marka isagu cishuhu wakhti go'an ma leh nebiga calayhi salaatu wasalaamna dib buu u dhigi jiray waana u tegi doona nebiga calayhi salaatu wasalaam xilliga in dib loo dhigo inuu nebigu ammaanay salaadda subaxna yani nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu ma lahayn yani faynusyadani waxaana ma jirine salaadda wuxuu ka bixi jiray qofku markuu garto qofka dhinaciisa fadhiya qofku yahay yani marka la soo galaya masaajidka mugdo weeye salaadda marka salaamu calaykum salaamu calaykum tiraahdo qofka kaa fog ma garanaysid mugdiga aweed la- qof- laakiin qofka kula fadhiya waad garanaysaa marka yacni xilli mugdiya in la geli jiray saasuu mina xadiis kusoo koobay wakhtiga ee, nabiga calayhi salaatu wasalaam uu salaadda tukan jiray can abi lminhaal sayaar ibni salaama qaala dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo wa abi aabbahay baan waxaan u soo galnay calaa abi barzata alaslamiy saxaabigaas baan u soo galnay faqaala lahu abi aabbahay baa wuxuu ku yidhi kayfa sidee buu kaana الnabiyu salى اllahu alayh wasalam sidee buu nebiga calayhi salaatu wasalaam ahaa yusalii mid u tukada almaktuubata salaadaha faradka ah yani waxaa ka muuqata qaabka uu nebigu u tukan jiray ma aha laakiin wuxuu ka wadaa waktiga uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu geli jiray faqaala wuxuu yidhi kaana yusalii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa tukan jiray alhajiira yacni maalin weynta salaadda la tukado alatii taasu tadcuunaha aluulaa aada ugu yeertaan tan hore ugu yeertaan duhurka hore yacni duhurka weeyaan nebigu wuxuu tukan jiray xiina waktigii tadxadu ay qoraxdu dhexbartanka samada ka leexato ka suusho xiina waktigii tadxadu ay suusho ashamsu qoraxdu salaadda waxaynu nidhi qoraxdu markay kala bar joogto salaaddii ma- ee, ma joogto lama tukanayo yacni culummada yani fuqahaa fuqahada waxay sameeyaan salaadda jimcaha salaadda jimcaha yani jamhuur culamaa waxay yidhaahdaan salaaddii jimcaha ma soo gelin ilaa qoraxdu inay suusho mooye duhurka xilligiisa baa salaaddu ay joogtaa jumcaha marka laga reebo qolyaha yani madhabka loo yaqaan xanafiyadu waxay yidhahdaan iyagu salaadda jimcuhu wuxuu wakhtigoodu soo bilaabanayaa xilliga yani udxiyada la tukado barqadii ciidda xilliga la tukado baa salaaddii jimcuhu joogtaa waxaa laga yaaba inay aragtaan dadka marka khaliijka kale la joogo jimca waa la hormaraya duhurka waa ka horeeya duhurka ka hor baa yani jimcihii la galaa laakiin madaahibta kale waxay yidhahdaan maya quraxda dhexbarta markay ka leexato xilliga duhurka unbaa la geli karaa salaadda jumcaha ويصلي العصر عصر كان النبي عليه الصلاة والسلام وتكن جري ثم كبعد يرجع أحدنا قف قف كان لابن جري إلى رحله رحله سميش قاديد قف كفرته أيال إلى ذلك البادية بقرنا يوم مركي أورت سوقاتان وعيل كبتيد يعني آه، دانك كفران مقالة سوادان أي النقضاء ميشاس ويا اللي دانك إيو آه، هريده إيو حلب والله ينبح عليه رحله إلى هذا qofkay wuxuu ku laaban jiray meeshii uu deganaa oo fii aqsa almadiinati magaalada geeskeeda ku oolayd washamsu xayatun qoraxduna weli ay caddahay ay nooshahay oo weli wax gudud la yidhaahdo aanu soo gelin wanasiitu waan hilmaamay maa qaala fi lmaqribi maqribka waxa uu yidhi waa hilmaamay karaawiga xadiiska odhanaya ee abi barsat alaslami maqribka markuu sheegayay waxa uu ka sheegay waa ilaaw laakiin waana soo marnay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu qoraxdu dhacdo weeyaan wakaana yustaxabu nebigu waxaa mid jecel buu ahaa oo jeclaysta an yuakhira dib inuu dhigo min alcishaai cishaha allatii cishahaasu tadcuunaha aada ugu yeertaan alcatamata ereyga catama loo isticmaali jira marka salaadda cishaha reer baadiyahan oo aqoon jira nebigu xadiis lagu diidaya in loo baxsho baa jira ee catamada ereyga cishaha la yidhahdo catama la yidhahdo xadiis banaynayna waa jira wa kaana yakrahu nebigu wuxuu ahaa mid karahsada buu ahaa annawma qablaha hurdo in laga hormariyo cishaha sababta waxaa laga baqayo qofku hadduu seexdo hurdada in la tagto cishihii wasa uga tago iyo walxadiida bacdahaa sheekada ka dambaysana nebigu ma jeclayn in qofku sheeko ka dambaysiiyo sababtaa salaaddii subax ba hadhow qofki waxa weeye inuu usoo kaco ama salaatulelba usoo kaco baa qofki dhib ku noqonaysa haddana xilligaasayna la kala baxnaabo yani telefoonadaba marka xilligaas la- cishaha ka bacdiya ilahana barka telefoonna ku jirnaa wa kaana yanfatilu nebigu wuxuu ahaa mid ka baxa buu ahaa min salaati alqadaati salaada subaxdii nebigu waa ka bixi jiray xiina yacrifu arajula xiina yacrifu qofu qofku markuu garto alrajula ninka jaliisahu yani dhinaciisa fadhiya kutubta qayb baa laga yaabaa in maaragtay eh, xataa yacrifu الrajulu uu godan yahay hadduu saas tahay waxay noqonaysaa macnaheedu xiina waqtiga yacrifu الrajulu qofku uu garto jaliisahu qofka la fadhiya wa kaana yaqra nabiga alayhi الsalaatu wasalaam uu akhrin jiray bisitiina lixdan ilaa mia ila almia ilaa boqol laga gaarayo lixdan aayadood ilaa boqol aayadood buu nabiga alayhi الsalaatu wasalam akhrin jiray عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق علي بن أبي طالب وحليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال وحجري يوم الخندق ما أنت يعني غزوة الأحزاب نبي عليه الصلاة والسلام إلى طبعا كنوا عيدا وهو يهود يا منافقين يا مشركين أي مارة ويركوا سقاذين مقالة المدينة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام صحابة وتشري ما كان وحلي مقالة كبح منه salmaan alfarisi oo nin beershiyaan ahaa ama farisi ahaabaa wuxuu soo jeediyey magaalada in laga qodo maarata hareeraheeda meesha laga soo galayo god lagu wareejiyo si godkaas aan far- fardo uga soo gudbin godkiia marka loo baxshay yowm alkhandaq ereyga khandaq godkaa la yihahdaa marka laakiin qaswatu qaswatu alxisaab baa la yihahdaa maalintaas la qodaaya godadka waa sanadkii sanadka shanaad ee hijriyada buu ahaa sanadka shanaad ee hijriyadaheed nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa wuxuu yidhi yowma alkhandaq maalintii godka la qodaayey oo qaswat اlaxzaab waa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naara mala'a allahu ilaahya buuxiyo qubuurahum qabriyaashooda iyo wa buyuutahum guryahoodaba allah ha ka buuxiyo naara naar allah ha ka buuxiyo kamaa sidii shaqaluuna ay nooga shuqliyeen عن صلاة الوسطى صلاة دحة حتى غابت الشمس إلى قرحة كدعضي ما دام الدجالكو وير حوق وين لقص يعني نبي لقوها هي ومقال الهريري قدرت كاس يبقى مشغول لقوها هي الدجالكا مركا واحد دب ودعوا نبي إلا وين كم مشغولين صلاة عصر إلى قرحة أي دعد حتى غابت الشمس إلى قرحة أي دعضي mashquul bay ma yan tukan culamada qayb baa waxay leeyihiin nebigu waxay ahayd xilligaani inta aan la jiraynin salaatulkhawfka salaatulkhawfka u tegi doonaa xilliga dagaalku socdo qaabka loo tukanayo intaan la sharciyeyn bay ahayd marka nebigu si ula kac ah buu dib ugu dhigay marka haddii laakiin ay ahaan lahayd xilliga dagaalka yani la jideeyey salaadda salaatulkhawf loo yaqaano iyagoo dagaalkooda ku jira bay oo soconaya bay maaragtay tukan lahaayeen marka way ka horreysay marka marka salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa naga mashquuliyeen buu yidhi ilaa qoraxdii ay dhacday salaatu lwustaana waa salaada casarka way xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilahi qaanitiina yani culummadu waxay ku macneeyeen salaada casarka xadiiskan waa taa waa ku cadday casarka weeyaan marka nabiga waa laga mashquuliyey ilaa qoraxdii dhacday wa fii lafdin limuslimin lafdi kale oo xadiiska muslim u gaara waxau leeyahay shaqaluuna can asalaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaadii dhexe salaat alcasri weeyaane uma ka bacdi sallaaha sallaaha nabigu waa tukaday bayna almaqribi walcishaa bayna almaqribi walcishaa buu tukaday marka qofka haddii uu hilmaamo kale sida marnaba salaada dib looma dhigi karo adoo og adoo og qofku salaad dib uma dhigi karo waa inuu tukado weeye xaalad walba ha ahaatee inuu ku tukado weeye lakin hadday dhacday ha hilmaantay oo salaadii tii kale marka la gaaro ah xusutay markaasaa tukanaysaa uma sallaha wuu tukaday bayna almaqribi waalcishaai nebiga cishihii iyo maqribkii dhexdooda buu tukaday kan la mid weeye xadiiskaanna walahu yani walahu waxa weeyaan walimuslimin imaamu muslim baa wuxuu kaloo soo saaray leeyahay can cabdillaahi bni mascuudin qaal cabdillahi bni mascuud baa wuxuu yidhi xabasa almushrikuuna mushrikiintii baa xabistay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigii calayhi الsalaatu wasalaam bay can alcasri casarkii bay ka xanibeen oo waqti uu ku tukado buu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waayey xata xmarat ilaa ay ka guduudatay qoraxdii qoraxdana waa ogtay markay guduudato waa markay sii dhacaysa weye ya markaas way ha xata xmarat ilaa ay ka guduudatay qoraxdii yani ilaa ay ka guduudatay ashamsu qoraxdii aw amase isfarad ay ka jaalla jaallo noqotay yani markii casardiiq inagu marka u naqaano weeyaan markaasaa lasoo xusuusta intii la weysanayaba gobolkaa dhacay marka nabigu bayn almaqrib walcishaa buu tukaday faqaala salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi shaqaluuna way naga mashquuliyeen can salaati alwustaa salaadii dhexe salaati alcasri weeyaane malaa allahiyo jamcu jawf inta caloosha la yihahda uurku jirta ah uurku jirtooda ilaahay ka buuxiyo iyo wa qubuurahum iyo qabriyaashoodaba qabriyaashoodaba naaran ilahay naara ka buuxiyo ow amase xashaa ha cubo allahu alla subxaanahu wa tacaala ha ku cubo ajwaafahum calooshooda ya cubidda waa la yaqaanaa sida yani barkintoo kale marka la gelinayo cudbigo kale marba qaybsaa loo gelinaya la yidhahda marka aw xasha allahu allahu ka iyo wa qubuurahum qabrigoodaba naara naar haka ha ka buuxi marka xashaa iyo mala'a yani labaduba isku macno weeye laakiin shaku raawi yani raawigii shaki ahaan buu u keenay labadooda misaan uu yidhi misaan uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku dadaali jireen qaabkii nebigu u yidhi inay keenaan marka nebiguma mala allahu buu yidhi mise xasha allahu buu yidhi labaduna waa isku macno weeyaan marka saas hadday dhacdo qofku uu waqtigii salaaddii ilaawo masalan salaaddii duhurkii baa ilowday casarka bacdi baa xusatay markaasaad tukanaysaa marka iyadaa baad salaaddii la imaanaysa oad tukanaysaa culummada qayb baa waxay yidhahaan tartiibka waajib ah tartiibka yani masalan maqribkii markii la adamayey baa salaaddii casar soo xusatay maqribkii oo la gelaayay ma maqribkii baa tukataa mise casarkii baa tukata qolaa waxay tartiibka waajib ah in mataqaanaa aad casarka hormariso markii horreeye horreeyey maqribka uxojiso qolna waxay maya salaada taagan markaa lagu jiro la gal ka bacdina waxa weeyaan salaadaada la imo marka saddexdan riwaayadood waa isu egyihin xadiis isu eg weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa laga mashquuliyey salaadaas iyadaa oo casarka ahayd xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal ku jiro waxaynu sheegnay haddii dagaalku haddii ahaan lahayd xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam la jideeyey dagaalkii loo yaqaanay salaat lkhowfka loo yaqaanay nebigu waa tukan lahaa marka waxay leeyihin maya intaan la jidayn weeye عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس وحو يري اعتمى النبي نبي با عويسمي اعتمى وحا ليرهدا marka gabalku dhaco guduud baa meesha saaran guduudkaasi markuu dhaco marka cishu soo galo weeyaan guduudkaasi markuu dhaco ilaa laga gaarayo thuluthulaylka laga gaarayo saddex meeloo meel habeenka socdo ayaa actama la yidhahdaa marka inagu marka caweys banana waa xilliga caweysan kanirana weeyaan actama الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nabigii baa caweysimay bilcishaai cishihii yani dib buu u dhigay ilaa laga gaaraya sida xadiiska caddeynaya thuluthu leyl habeenka saddex meelood meel afar sac o kale meelaas weeyaan rwaayad kalena waxay leedahay uu habeenkii kala barkiisa ku dhowaaday fakharaja marka nabigu sal allahu alayh wasalam gurigiisu ku jiray marka saxaabadii way tukanayeen masaajidkii bay u yimaadeen salaad u yimaadeen lakin nebigii baa aad u dibdhacay fakharaja cumaru cumar baa soo baxay faqaala wuxuu yidhi salaada rasuulka ilaahayow yani waqtigii waa la gaaray raqaba النساء هوينك والصبيان وعرورتي وين سهدان كل عشاء سؤال مركا سو مارتد حلا وحن تلماني إن صلاة الصبح إيمان جرين هوينك مسلمين تاهي صحابة النبي عليه الصلاة بل مساجد صلاة الليل وإيمان جرين وكنت كان جرين صلاة الصبح هلا كان نفير وعشيه ويان عشيه بقى عرورتي هوينك بقى جوجة ولبي عشيه دب لو رغب النساء عرورتي يا هوينك وين سهدان رسولك إله صلاة دي ولا جوجة حلقة دي ولا ضعفي فخرج صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بصوب بحي ورأسه مدحسنا يقطر ودبعايه بيا كدبعايه مدح قوي نامرك ورأسه مدحسنا يقطر وكدبعايه ما أنبيه ويقول مركا أولي نبي وسوق بيست يقول مركا أولي النبي مركا وحو يري مركا صوب بحي لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة ولولا أن أشق ولولا, ولولا مخافة هدان لقب قينين أن أشق على أمتي أمتي يعني به أما لولا خوف مشقة هدين جري الله عبسي أن كعب سنة يدباتا يدبتون على أمتي أمتي دوشيدا أو على الناس أما دتك يدبتون أيان هدان كبقين لأمرتهم وحن أمري لها بهذه الصلاة صلاة عشاء وحن أمر لها هذه ساعة ساعة يعني وقرد مويا مركو علماء وحي كقاتان salaada cisha dib in loo dhigo cishaha inay fadli badan tahay bay ka qaataan weliba haddii qofku maaragtay dadku ay ay yihiin micnaha dad ayan ku jirin dhibtoonayo shaqo ayan jirin inay dib isaga dhigi karaan inay fiican tahay nebiga xilligaasu amu yani sheegay xadiis kale wuxuu leeyahay baa nebiga calayh salaam markuu soo baxay innahu la waqtuhaa bi xilligaana waqtigeedii ah saan sheegay riwaayadaha qayb ka mida waxay leeyihin salaad habeen markiibu ku dhowaaday waa shan saaca beenimo meelahaasi weeyaan xadiis kale wuxuu leeyahay markuu cumar saas yidhi oo nebigu soo baxay buu wuxuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam ee calaa rislikum u kaadiya abshiruu bishaaraysta ina min nicmat alla- ina- ina min nicmat illaahi calaykum ilaahay nicmadiisa waxaa ka mid ah ana annahu laysa axadu min annaasi yusallii haadihi saaca hayrukum ma jiro buu yidhi xilligan aad joogtaan cid tukanaysa maanta caalamka aan idinka ahayn soo maaragti cid tukanaysa caawa xilligan ma jirto caalamka aan idinka ahayn intaasaa muslimiinka hadda waddanka intaa joogtaba marka wax salaad sugaayaba iyaga keliya ahaayeen marka nebigu wuxuu yidhi bishaaraysta Een, marka xilligaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay waqtigeedii tahay walow eh, lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka baqayn ummaddeeda inay ku dhibtooto ow cala annaasi ama dadku ay dhibtoodaan la amartuhum waan amri lahaa bihaadihi asalaati salaadan cishaha abaan waxaan amri lahaa haadihi saaca saacaddan baan amri lahaa marka de saacadahan waag hore ma jirinoo meelaha suran oo la fiirinayoo laleeyahay xilligaasaa maaragtay la addamaya xilligaasa la galaya ma lahayn marka cishuhu sidiisaba nebigu saanu sheegnay waxa weeye hadba sida loo soo bixiyo masaajka weeyaan in dib loo dhigaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat caaisha waxay tidhi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحجر إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة صلاة هدي لأوغه لأقيمه وحضرت العشاء عشد الله صورده وعنت الله كانوا فابدأوا كبلا بالعشاء عشد كبلا وحل دي قفك أو مشغول سنو يعني إن كست علماء قيب كما يرى هذا قفك قاج هاي صباح هاي سوك لوي أدعو أنت الله كانوا salaaddii oo la aqiimay inuu cuntadiisa ku mashquulo sababta waxaa la diidan yahay qofka salaaddii markuu galo qalbigiisa inuu mashquul ku noqdo cuntadii marka nebigu wuxuu leeyahy sal lla alيh wasalam haddii salaadda la aqiimo oo cunto la keeno horta cuntada ku bilaaba riwaayad kale waxay leedahay fabda'uu bihi qabla an tusalluu cuntada ku bilaaba intaydan tukan xilliga weliba soonka oo kale oo dadku maantana soomanaayeen haddii la addamo inaad afurto baa kuu fiican inaad afurto haddii cuntadii meesha ka dhowdahay inaad afurto baa kuu fiican xataa haddii salaadda la aqiimay sababta waxaa sugan eh, imaamu maalik raximah allahu taala kitaabka muwata'a loo yaqaano waxa uu ku soo saaraya leeyahay wa kaana bna cumar cabdillahi bni cumar wuxuu ahaa wa kaana bnu cumar yuudacu lahu طacaam wa tuqaamu الsalaa cuntaa loo keeni jiray iyadoo salaadda loo aqiimay falaa ya'tiiha ma cuni jirin xataa yafruqa ilaahu ka faaruqo cuntadiisii wa inahu la yasmacu qiraa'ata aliimaami weliba isagoo maqlaya salaadda imaamka tukanaya imaamkii salaaddii galay oo qiraa'adii akhrinaya buu maqlaya cuntadiina waa sii wadaa marka haddii ay baahidaasoo kale jirto qofku cuntada u baahan yahay oo kale khaasatan marka la afurayo in afurkii lagu bilaabo oo cuntadii qofkii maaragtay si ayn qalbigiisa uga bixin qalbigiisa macnaha ay salaaddii u mashquulin ayaa saasaa la qaatay عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري إذا أقيمت إذا أقيمت هذه الأقيم الصلاة صلاة وحضر العشاء عشيهنا سو... عفوا وحضر العشاء عشدنا سو حاضر حاضر يعني عشد لك يانو فابدأوا بالعشاء عشدك بلابا انتظر معناها باكو بلابا إنسان عشدنا قاروا ما هي حتى إذا قاد جسر ما أنت قدر الصور ظهر كنا كنت تاقين يعني ورتو انتظر باكو بلو وقال halkaas cuntada taalo ood tukanaysid waad garanaysa qofkaa jesanade qalbigiisa ma joogo wa can ibni cumara naxwa naxwuhu cabdullahi ibni cumar waxaa laga wariyay xadiiska haddaanu sheegnay mid la mid ah walimuslimin imaamu muslim can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat caaisha waxay tihi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay yaquulu waxa uu leeyahay لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان لا صلاة صلاة مره بحضرة الطعام عنت حاضرتان كيدا عنت الله صو حاضرية ماشاء الله كياني صلاة لقلي مايو ولا وهو إسقو يدافعه قفك علنايو الأخبثان لبضح حنو سحرضا يكادد قفك عسو علنايو الصلاة مجرته salaada ma jirto micnaha marka culimadu waxay yidhahdeen qofka salaadda duhur galo saas oo kale salaaddiisa waa u jirtaa laakiin waa karaahiya weeyaan waa makruuh weeyaan qofka isagoo yacni kaadi dareemaya ama saxaaradii hayso inuu salaad galo ama cuntadii isagoo u baahan la keeno inuu cuntadii salaadii galo waxay leeyihin waa karaahiya weeyaan laakiin salaaddii waa u jirtaa qofka laa salaata salaad ma jirto bixadrati dacaami cunto xaadirideed cunto la keenay walaa wahuwa isagoo yudaaficu celcelinaayana alakbathaana labada yani xunxunoo saxaradii kaadidii qofku isagoo celinayana salaad uma jirto in salaad gala maaha marka labadaasoo da yimaadaan iyo cuntada haddii la keenaba waxaa sunnaha marka inaad dib u dhigato salaadii oo labadaa horta arrimood soo xalliso labadaa arrimood inaad xalliso weeye عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر شهد عندي أكتر وحا حاضري أو جوغي رجال رقبة جوغي مرضيون لقرى لي هي وأرضاهم كان لغورا لأها شبدي هنا عندي أكتر عمر ويان وحا إلى جوغي رقل وكلسون هي وحانا وكلسون بدنا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مركا رقع يقاهي وحا لغشاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحريبي عن الصلاة صلاة إن لتكده بعد الصبح صلاة الصبح كبعد حتى تطلع الشمس إلى قرحض أي صوب بحضه صلاة لتكن مايو وبعد العصر عصر كبعدنا صلاة لتكن مايو والنبي قوار ريبي حتى تغرب الشمس إلى قرحضه كدعضه حتى تغرب يعني الشمس إلى قرحضه كدعضه yani labadaa waqti iyo waqtiga hadda aanan sheegaynay midna in salaad la gala lama ogola nabiga calayh isalaatu wasalaam salaadda subax markuu tukado meesha uu fadhiyo buu fariisan jiray oo digriga iyo saxaabada marmarka qaarkood la hadli jiray laakiin salaad ka dambaysa salaadda subax ma jirto ilaa sida riwaayada kale tilmaamayaan yani quraxdu ay noqoto qiida rumxin waran oo kale in la eg ishaada markaas u fiirso ilaa laba mitir oo kale inay soo gaadho oo kale markaasaa tukanaysaa laakiin salaadii markaan ka baxay salaamu calaykum salaamu calaykum inaa u istaagto yacni salaad subax ka bacdi marka lama tukanayo waxaa la mida salaadda casarka la mid ah salaadda casarka la mid ah culimada qayb baa waxay dhahdeen qofku hadduu tukan jiray labada ragcadood oo ka horeysa salaadda subax oo nebiga ku tilmaamay u tegi doono nebigu leeyahay adduunkan iyo waxa ku jiraba waxa ka khayr badan labada ragcadood qofku hadduu daa'imay oo tukan jiray oo isagoo aan tukan salaaddii la galay salaadda markuu ka baxo waa soo celin karaa bay yidhahdeen wuu soo celi karaa nabiga calayh salaatu wasalaam baa casar maalin maalmaha ka mid ah salaad casar casarka bacdi laguma aqoon inuu nabigu tukado wuuna diiday marka maalin buu gurigiisa ku tukaday laba ragcadood xaasaskiisi mid ka mid ah weydiiso waxay tiri xilligaani waa xilligii yani nahyigaa diiday in la tukadahe marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi duhurkii sunnadii duhurka qolo wafdi oo nabiga u timi baa ka mashquulisay sunnadii duhurka laga mashquuliyey waqti uma helin hadda mooyaane marka waxaa la diidaa in la tukado salaadaha aan yani mudlaqa ah iska tukadaa la diidaa laakiin salaaddii sabab leh salaaddii sabab leh waa tukanaysaa maalan sabab waxaan ka wadnaa casarka bacdi yaan la tukan baa layidhi masaajidkan baa soo gashay masaajidka markaad soo gasho taxiyatulmasjid baa jira waa tukanaysaa maxaa yeelay salaaddaas salaaddaasi sabab bay leedahay salaada salaadda aan sababta lahayn baa la diidaya marka marka waa salaadda subax ka bacdi iyo salaadda casar ka bacdi حديث كلا وحو ليه لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها يعني هكلا دالينا صلاة تكون إنسان قرح ذو مركي صوب بحسي مركي داعي ستونا فإنها تطلع قرح ذو وحي كصوب بحضا سيدو كلا ودعضا بقرن الشيطان شيطان كلا بدي سجيس نحضو وحينئذ حلق إيد أنا سجد لها الكفار قال الأسجد مركي وحالا يجري قرح ذو مركي داعي سو أغنهي inay dadka majuusta loo yaqaano iyo ay u sujuudaan quraxda marka isagaa isku beega jinnigaa wuxuu isku shaydaanka wuxuu isku beegayaa si loogu sujuudo isaga yani quraxda marka nabiga alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxay ka dhacaysaa labada gees oo shaydaanku leeyahay dhexdiise yaan la tukan waa xilliga ay gaalada u sujuudayaan yani qoraxda u sujuudayaan marka xilliyada in laga ilaasho weeye salaadaha yani sababta leh maalan qoraxdiga madoobaata oo kale salaadda sabab bay leedahay waa tukanaysaa xilligaas taxiitulmasjid waa tukanaysaa laakiin waxaa la diidaya salaad iska mudlaqa iska tuka ah lama rabo وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبا سعيد وحو يري لا صلاة بعد الصبح حين ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس يعني حديث كوري أو كلويا لا صلاة صلاة مله وصلاة مجرته بعد الصبح صلاة الصبح كبعدي حتى ترتفع إلى كرنقته الشمس قرحض ولا صلاة صلاة مجرته بعد العصر عصر كبعدي حتى تغيب إلى كقرصونته الشمس قرحض لبدا حل مركا صلاة الصبح كبعدي صلاة عصر كبعدي حل صلاة ما هو حل دقر ويان ان وانا حل قال اخريو اذكارتا صباحي مساء يعني سو ارورتي وحل ملائكته الهي سبحانه وتعالى اسبدلايان marka waxa la xilligaas waa xilliga digriga oo qofku masaajid uu fariisto ilaahay subxaanahu wa tacaala digrigiisa maarta uu qofku u faaruqay weeyaan nebigu saas u fariisan jiray salaada subax intuu soo yacni soo dhinaca saxaabada soo fiiriyo ilaa quruxda soo baxayso waxa uu xilligaas u fariisan jiray marka waa xilli digri weeyaan labada goorba labada waqtiba قال المصنف رحمه الله تعالى يعني كتاب صحيح كألف شيخ اللي فيه حليه هي وفي الباب باب كان أدن كهالله يعني كهالله حليها صلاتها لا تكنين waxaa laga wariyey can cali bn abi aalib wacabdulaahi bni mascuud wacabdulaahi bni cumar bni khaaab wacabdulaahi bni camar bni caas waabi hurayrata wasumarata bni jundub wasamurata bni jundub wasalamata bni akwac wazayd bni thaabit wamucaad bni jabal wamucaad bni cafraa wakacb bni mura waabi umaama albaahili wacamar bni cabasa assulami wacaaishata radia allahu tacala canha intaasaa laga wariyey والسنابحي يعني راوي حديث كجرا ويانه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مغشه يعني النبي كان مغل يعني تابعي ويان والنبي عليه الصلاة والسلام أتيري حديث سعيد كقاتي سجيو نبي الصحابي بودي حيا ما الصحابة بدن بودي حيسي مركو كتر ويان مرك حديث كأنت الصحابة الجوري حليرة أنواع عاصو كلام اللي تكون وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن خطاب جابر باوح ليه هي صحابي أمير المؤمنين عمر بن خطاب جاء ويمي يوم الخندق ما أنت خندق قلت لك قدام صومرني أحزاب غزوة الأحزاب ما أنت أسبو يمي بعد ما غربت الشمس قرح دي مركز عذب ويمي فجعل وحو بلا بيصب إنه أفلقا دينيه كفار قريش قريش كفار تدي أو قال لي هي يا رسول الله رسولك إله يو ما كدت ما أنا السجن أصلي إن تكده العصر عصرك حتى أنت كادت الشمس قرح دي أي سكتي تغرب بين دعوه رسولك إله يو يعني عصرك باب تكنبا إلى قرح دي كل واتنا دعضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجري والله ما صليتها aniguna ma aanan tukan buu yidhi qaala marka wuxuu yidhi faqumnaa waanu istaagnay ilaa batxaa meeshii bannaankahayd baan u istaagnay oo aan yani aadnay fatawada'a lisalaati salaaddii buu weyse qaatay watawada'naa laha anaguna waa u weyse qaadannay fasalla alcasara casarkii buu tukaday bacdamaa garabat ishamsu qoraxdu markay dhacday uma wuxuu tukaday sallaa bacda almaqribi sallaa bacdaha casri ka bacdi wuxuu tukaday almaqriba maqribkuu tukaday marka xadiiskan وين صوم مرة معناها وصوت المام كليه وحنت تلمامي وعديي النبي عليه الصلاة والسلام عصر كهور مريي قرحت مركز دعدي كبعدي كبعدي ومارتي آه مغرب كنتو كذي علماء مركز واجبينيسة ترتيب كواجبينيسة حديث كي قاتم وي معناها لبدا صلاة سو كلا هوريين با لو كلا تكنايا حتى هذه صلاة كلا وقت كده جوه علماء تراها يعني حديث كان قاتم معناها عصر كما تكن مغرب با لجوه مغرب كوا لا دمي maxaa la tukanaya ma casarkii laga tegay baa tukanaysaa mise maqrabkiiba hadda joogaana tukanayay marka culummada qayb baa waxay waajibinayaan si ay u kala horeeyeen in loo kala tukado marka xadiiskaa ma deliishadaan iyagu baabu fadli salaati اljamaacati wa wujuubiha intana wuxuu ka gelayaa fadliga jamaacadu leedahay masaajidka ama jamaaca lagu tukado fadliga ay leedahay iyo wa wujuubiha buu yidhi wa wujuubiha waajib inay tahay in jamaaca lagu tukadana waajib tahay halkaa waxaa kala dareemayaa micnaha haddii halkan jamaaca lagu tukanayo inaan gurigaa ku tukan karin yani waajib bay ku tahay ina adabu leeyahay yani sheikha kitaabka yani eh, qorayna waa waa waxa weeyaan waa madhabka xanaabilada weeyaan iyagaa waxay qabaan inuu waajib yahay sida halka shaaficiyada eh, ayaa madhabka soomaalida u badan tahay ama soomaalidu yihiin ay leeyihin waa sunna mu'akada bay leeyihin sunna mu'akada weeyaan oo shaaficiyada haddii inta lagu tukanayo jamaacadii aad gurigaa ku jirto gurigaa ku tukan kartaa soo maaragtay yani dhib- yani farqiga u dhexeeya ya nabiga xilliga maqribka xadiiska dakanimi soo maaha ha waxa uu leeyahay waan weyse qaadana casarkii buu tukada bacda maa garabat ishamsi qorax markay dhacday waa xilliga maqribkii ka bacdina wuxuu tukada maqribka caadiga ya riwaayad kalena waxa le- riwaayad kalena waxa le- saan soo marnay waa leedahay maqribkii cisha dhexdooda tukada marka masaladuna waa isku mid weeye marka waxaa laga yaabaa raawigu hadda siday maarata usoo gudbiyaan ee oo raayo kale uga sii qaataa inay usoo gudbiyaan laakiin hal salaad bay ahayd salaadu markaasna yowm alkhandaq bay ahayd salaada jamaacada marka waa saas weeyaan imaamu bukhaarina wuu qabay isagu wa- wuxuu baabaysanayaa baabu wujuubu salaati aljamaaca imaamu albanina kitaabkiisa oo ku aragtan umalnay salaad isagu ma waajibiyo laakiin yani sida loo badan yahay inay tahay sunna mu'akada qolyahan loo yaqaano daahiriyada loo yaqaano daahiriyada iyagu waxay yidhahdaan sida ibnu xasmi iyo waxay yidhahdaan waa min shuruudi salaah weeyaba jamaacadu oo haddaa gurigaa degan tahay inta lagu aqiimaayo lagu tukanayo salaadaha shardigeeda waxaa ka mid a jamaacadu ku ansixi maysaba waa inaad jamaca ku tukataa marka fadligeedibu inta ka gelaya insha allahu tacala salaad jamaacada can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhu kuwa waajibinaya marka salaada jamaacada ee waajib ka dhigaya cudurdaaradoo kale waa ka saaran waxay ku leeyahay masaajidkii haddoo adoo deen lagu leeyahay nin baa deen kugule ninkii sii gelaya baa aragtay saasi deynta kugu lahaa dib baa u noqon kartaa oo xaafadaasi ka tukan ka dhac markaasoo kale waa kaa dhacaysaa waajibnimadii iyo saasoo kale yidhahdaan marka عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة جماعة جماعة صلاة ديدا ولقلت كذا أفضل ويكفل لبرانتهاي من صلاة الفد صلاة فرد قال له تكده الفد يعني الفرد ويبنا كلي لو تكده قف كلي لو تكده waxay ka fadli badan tahay bisabcin wa cishriina darajatan toddoba iyo labaatan darajo dheerta salaadda aad kaligaa tukato iyo salaadda jameecadu way kala fadli badan yihiin oo kitii jamacada ku tukatay baa toddoba iyo labaatan darajo dheer yani soo maartay yani kaligaa tukata waa nusqaan weeye ajir nusqaan helaysa salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda oo jamaca lagu tukadaa afdalu way ka fadli badan tahay min salaati alfaddi salaadda qof gaar u tukado بسبع وعشرين درجة تضبي لباتن درجة أي إسديري من حديث كانت صفة فهنا محل وهرايا درجة الإيرات كأو جماعة محل وهرايا حديث كان مبدون أو تلمامايو تصعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحجري صلاة الرجل قفك صلاة ديس يعني الرجل بدنا بقف ويان رجل دول متكنقضه laakiin jamacada waxa lagu waajibiyaa waa waa ragga weeyaan salaatu rajuli qofka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukadaa tudacafu waa la laalaabaa waa laga laalaabaa calaa salaatihi salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado wa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukado khamsan wa cishriina dicfa shan iyo labaatan goor bay isdheeryihiin yani dukaankaaga midkaa ku tukato ama gurigaaga ku tukato iyo tan masaajidka ku tukato waxay isdheer yihiin shan iyo labaatan xadiiska horena wuxuu leeyahay toddobiyo labaatan marka dhib male labada tir waas- waa isoo hosgelayaan see mara ku dhacday marka inay shan labaatankaas dheeradaan wadaalika arrinkaasuna waxa uu ku imaanaya annahu idaa tawada'a qofku markuu weese qaato fa axsana alwuduu'a weesada uu hagaajiyo uma kharaja waxaa fiican markaa soo weese qaadanaysid inaad guriga kusoo waqas- wasaqaato soo maarteen ajarka guriga inaad kusoo wasaqaata lagu qaatay wadalika arrinkaas wuxuu ku imaanayaa annahu idaa tawada'a markuu wayse qaato qofku oo fa axsana alwuduu'a waysada hagaajiyo uma kharaja ka bacdi u baxo ila almasjidi masaajidkii laa yukhrijuhu aanu bixinaynin qofkaa baxaaya ila asalaat salaad mooye masaajidka wax kale uma aadin salaad mooyaane qof baan ku ballansannahay iyo ma aha waxa u soo baxay oo u soo wayse qaato waa salaad weeye qofka noocaasi lam yakhdu ma qaado khudwatan tallaabo ma tallaabsado ilaa hadduu tallaabsado ruficat lahu waxaa lagu koryeelayaa biha tallaabadaas darajata darajo guriga qofu marka ka soo baxo oo waxa uu u soo baxaya ee salaad ka tahay ayn wax kale ahayn tallaabo markuu soo qaado tallaabo hadduu qaado tallaabadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ee darajo kor ugu qaadaya waa darajaadka jannada weeyaan waxuta canhu waxaa laga tirtirayaa khaiatan khai'atun waxuta canhu waxaa laga tirtirayaa khai'atun dembi baa laga tirtirayaa tallaabo kasta a qaado dembi baa laga tiraya mid kalaa qaaday mid kalaa qaaday dadka marka degan meelaha ka fofog masaajidka ka fofog fadligaas dheeraadkaa bay leeyihin waxaa jirtay nimankii eh, reer bani salaam miyay ahaayeen dabcan nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa meel baa ka bannaanaatay dadkana meelaha xaafad xaafad baa u degi jiray yani reer baa loo degi jiray reerkii dhammaantiis baa dabcan ay soo guuraan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi meeshiinna joogaba iyo meeshiinna joogaba tuktabu aahaarakum raadkiina la qorayaa soo masaajidka soo aadaysaan waa la qorayaa marka haddaad ka fogtahay masaajidka iyo qofka u dhow soo aaday isku isku ajar maaha tallaabo hadduu qaado daraja kor loogu qaadaa tallaabada kalena dambi baa looga tiraa fa idaa sallaa weliba xadiis kale wuxuu leeyahay qofku markuu soo socdana oo masaajidka soo aadaya wuxuu la mid yahay qof salaad ku jira ajar waxaa lagu qoraya qof salaad ku jiro kale ah fa idaa sallaa nab- qofku markuu masaajidka yimaadoo tukado lam tasal ka suuli mayso almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii calayhi inay u ducaynayso masaajidkaa soo gashay malaa'ig baa ku ducaynaysa inagu war uma hayno qofka halkaa fadhiya oo tukanaya oo tukaday malaa'ig baa u ducaynaysa uma lam tasal ka suuli maysa almalaa'ikatu malaa'igtu tusallii calayhi inay u ducaynayso maadaama fii musallaah inta uu meesha ku tukada uu fadhiyo inta uu meesha uu ku tukada fadhiyo hadday afar saac tahay shan saac tahay malaa'ig baa u ducaynaysa culamada marka meesha uu fadhiyadaas waa la isweydiiyey waxaa la yidhi ma waxaa laga wadaa meesha uu ku tukada inuusan ka kicin mise masaajidka dhan weeye waxay u badan yihiin in laga wado masaajidka dhan maslaha masaajidka waa kici kara qofku kitaab buu soo qaadan karaa meel kaloo fadhiisan karaa qolna wuxuu leeyahay maya xadiisku wuxuu caddaynaya meesha loo fadhiisanay meesha la fadhiyo inuusan ka kicin weeye marka waxaa xoog badan in masaajidka dhammaantiis ee qofku inta uu ku jiro waa ajarkaasi laaya weeyaan malaa'igtaa u ducaynaysa intuu musallaha uu ku tukaday fadhiyo oo maxay leedahay allaahuma salli calayhi ilaahu naxariiso allaahuma akfir lahu ilaahu dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu naxariistaada sii walaa yazaalu ka suuli maayo qofku fii salaatin inuu salaad ku jiro man tadara salah intuu salaad sugaayo maqrib baad tukatay salaaddii cishahaad yani sugaysaa inta aad sugaysid waxaa lagu qoraya qof salaad ku jira ajarkiisoo kale soo maaragtaa walaa yazaalu qofku ka suuli maayo fii salaatin salaad inuu ku dhex jiro qofku man tadara salaah inta uu salaad sugaayo marka fadligaas buu wuxuu- waxaa le maxay jamaacada lagu tukanayo fadligaas leedahay Ee, malaa'igta u ducaynaysa weliba xadiistu waxay tilmaamaan malaa'igta masaajidka joogtaa dadka way kala bartaan ina lilaahi xadiisu nabi wuxuu ku leeyahay ina lilmasaajidi awtaadan masaajidka waxaa jooga dad yani watad waxaa la yihahdaa maqaarka marka la fidiyo dhinacyada ma- ama laga- waxaa lagaga dhajaalaya ama ama khaymadda marka la sameynayo qodobada loo sameeya la yihahda marka masaajid kasta wuxuu leeyahay dad ku dhidban hadal- hadalba jooga mar walba fadhiya markaasuu nebigu wuxuu leeyahay malaa'igtuna way yaqaaniin qofkaas way baranayaan ila masa- malaa'igtu masaajidka joogaan qofkaana masaajidku u badan yahay malaa'igta baranaysa fa idaa faqaduu hadday waayaan marka maalan qofkii baa xanuunsaday oo maqanoo custaal buu jiraa ama gurigu jiraa markay waayaan nabiga calayh salatu wasalam wuxuu malaa'igtaasi qofkii bay raadinayaan hadduu jirado way soo booqanayaan saasuu nabigu leeyahy marka yani masaajidka ku nagaantiisa waxyaalahaasuu ku fiican yahay xadiiska marka fadliga saasuu sheegay aan bobsiyo aan dulmaro insha allahu tacaala عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل صلاة الرجل قفك صلاة ديسو في جماعة جماعة كتكذا tudacafu waa la laalaabaa calىa salaatihi salaadiisa laga laalaabaa fii beytihi gurigiisa oo ku tukaday wa fii suuqihi suuqiisa ku tukaday hamsa وacishriina ضicfan شhan iyo labaatan goor bay dheer tahay micnaha tii masaajidka ku tukatay ama jamacada ku tukatay ayaa dheer wadalika arrinkaasna waxa weeye annahu idaa tawada'a qofku markuu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo uma ka bacdi kharaja uu baxo ila almasjidi masaajidka uu aado laa yukhrijuhu aanu bixinaynin qofkaas ila salaatu salaad mooyaane lam yakhdu ma qaado khatwatan tallaabo ma qaado ilaa hadduu qaado ruficat lahu waxaa kor loogu qaadaa biha tallaabadaas darajatun darajo waxuta canhu waxaa laga hoobiyaa laga tirtiraa khatii'atun gaf faidaa sallaa qofku markuu tukado lam tasal ka suuli mayso almalaa'ikatu malaa'igtu tusalli calayhi inay u ducaynayso maadaama inta uu fii musallaah meesha uu ku tukada uu joogo allahum oo odhanayso weliba allahuma ilaahay salli calayhi ilaahay u naxariiso waa duco marka allahuma kfir lahu ilahu dambi dhaaf allahuma arxamhu ilahu naxariistaada sii walaa yazaalu ka suuli maayo qofku fii salaatin salaad inuu ku dhex jiraayo mantadara salaah inta uu salaad sugaayo inta maqrib baa tukata ilaa cishaha haddaa fadhido yani qof salaad ku jira ajirkiisa lagu siinaya وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة أنا واحد تلامس دتك منافقين تلو يقان وأنا أنت ضمن وحديث كأي تليش هذا دتك ورناية أما علماء ورنايسا waa waajib in lagu tukado yani jamaaco waa waajib qolada waajibinaysa xadiiskan oo kale lean nebigi baa wuxuu ku hamiyey marka la tukanaya dadka guryaha jooga ku tukanaya in nebigu ku soo gubo se arki doonno wuxuu kale xadiisku tilmaamaya dadka munaafiqiinta labada salaadood u necab yihiin yani salaada subax iyo salaadda cishaha waa mugdi la arki maayo laakiin salaadaha duhurka iyo casarka iyo waa las arkaya masaajka imaanayaan ka sheekeynayaan fariisanayaan hebel waa nin fiican si loo yidhaahdo laakiin salaadda subax iyo salaadda cishe waa mugdi weeyaan ma yimaadaan marka imaanshahadana ma necab yihin can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam afqalu salaati salaatan ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaatu lcishaa'i salaadda cishaha iyo wa salaatu lfajri weeyaan labadaas salaalood walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiiha ajarka ku jira salaadahaas la atowha way imaan lahaayeen walow xabwan gurgurashaha ku yimaadeena xabwa waxa la yaha qofku markuu jilbaha dhulka dhigo jilbaha marka dhulka dhigto gacmahana ku soconaysa jilbaha ayaa waxa la yahdaa maxay gurgurasha la yihahdaa siday yani carruurtu u socoto markay gurguranayaan marka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi walow yaclamuuna maa fiiha hadday ogaan lahaayeen salaadda subax iyo salaadda cishe ajarka ku jira hadday ogaan lahaayeen la atowha way imaan lahaayeen walow xabwan gurgurashabaha ku yimaadeena walaqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura inaan amro bisalaati salaadii oo fatuqaama loo loo istaago intii loo adamo loo aqiimo oo loo istaago uma ka bacda aamura aan amro rajulan qof fa yusalliya binnaasi dadka tujiya yani nabiga calayh salatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan hamiyey oo ku fekeray inaan masaajka dhaho sii tukada aniguna intaan dab qaato aan ku soo gubo dad guryaha ku tukanaya waxaan hamiyey in salaadda loo istaago aan qof amro fa yusalliya binnaasi dadka tujiya uma ka bacdi anطaliquu anigu aan baxo macii birijaalin ay raacaan yani macayga noqdaan ay raacaan dad macahum oo macooda ahaaday xusamun xirmooyin min xatabin yani xaabo ah rag xaabo wata aan kaxaysto oo aanu aadno ilaa qowmin qolo xaggeed laa yashhaduuna salaata salaadda aan imaanaynin sooma jamacadaan imaanayn fa uxariqa aan ku gubo calayhim dushooda buyuutahum guryahooda aan ku gubo binnaari naar aan ku gubo yani nebiga calayh isalaatu wasalaam baa tamaniyey jeclaystay inuu masaajidka dhow qof sii tuji yidhaahdo aniguna rag intaan kaxaysta xaabo wata aan ku soo gubo rag ku tukanaya guryahooda saasay marka culimmadaas yidhahdaan yani waajib bay yidhahdaan in jamaacada la yimaado culimada waajibka tiraahdaa jamaacada halkaas xadiistay qaataan iyo xadiiskii waa garanaysaan xadiiskii bilaal radi allahu waxaan leeyahay cabdullaahi bin ubay cabdullaahi ibn maktuum indhoo lahaayo nabiga weydiistay inuu guriga ku tukado oo nebigu wuxuu yidhi ma maqashaa buy addanka suin haa soo gaar biyo soo gaar cudurdaar ma lehda imow buu yidhi marka in jamaacadda la yimaado inay waajib tahay bay culimmadaas u daliishadaan lakiin saan sheegnay culimmada qayb ee yani jamhuurtu waxay yidhahdaan waa sunna muakada yani waa sunna la adkeeyo weeye qofka la rabo inuu ku tukado qor- culimmada qaybna waxay yidhahdaan waa fardu cayn fardu cayn waxaa la yidhahdaa wax- haddii qayb dadka ka mid ay u istaagaan adiga kaa dhacaya xadiiskan aan ku celiyo marka afqalu salaati salaatan ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaatu lcishaa'i salaadda cishaha iyo wa salaatu lfajri weeye iyo salaadda subax walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiiha waxa khayra ku dhex jira ajra laatowhumaa way imaan lahaayeen walow xabwan gurgurashaba ha ku yimaadeene walaqad hamamtu yani xadiis kale waxa uu leeyahay nebigu cishaha wanaagga ku jira iyo khayrka ku jira hadday ogaan lahaayeen qolooyin haddii la yidhaahdo yani cuntaa taalla caawo neef baa la qalay waa imaan lahaayeen bir neef haddii la- la qalo oo iyo caawo cashaa jidha cisha ee masaajidka waa soo buuxsami lahaayeen bir waa run weeye arrin- arrinkaas waa way dhacdaa ولقد هممت وحن كو هميي بو النبي ويري صلى الله عليه وسلم أن آمر إنا أمر بالصلاة صلاة فتقام ولو فتقام ولو استاغ صلاتي يعني لو أدم لو أقيم لو استاغ ثم كبعدي آمر أن أمره رجلا قف في فيصلي بالناس دتك تجيه يعني بوس كي قاله هبلو سو- سي تجينا له ثم كبعد أنطلق وأنبحه معي برجال معهم حزم أي رعان ضد وته حزم حرمو إن اسكو حران oo min xaabin xaabo ah qof walba uu soo qaato xirmo oo xaabo ah soo qaato ilaa qowmin aan aadno qolo aadno laa yashhaduuna salaata salaadda aan imaanaynin gurigooda inay ku tukanayaan baa laga yaabaa laakiin maxaasaa lagu gelayaa guriga ay ku tukanayaan baasaa lagu gelaya yani la didan yahaba laa yashhaduuna salaata qolo aan salaadda imaanaynin oo jamaacada aan imaanayn inaan aadaho fa uxariqa aan soo gubo calayhim dushooda buyuutahum guryahooda ku soo gubo binnaari naar ku soo gubo xadiis kale wuxuu leeyahay haddayna caruur iyo haween joog lahayn saasaan yeeli laha marka salaadda yacni masaajidka in la yimaado wuxuu odhan jiray cabdullahi bin mascuud wa ina min sunani lhudaa yacni waddooyinka hanuunka waxaa ka mid ah s- yacni in salaad lagu tukado masaajidka waana sunnada nebigeena weeyaan haddaydan ku tagi eh, masaajidka ku tukan sunnadii nebiga waa ka tagaysaan oo dayacdeen markay masaajidka la soo aado lagu tukado weeye عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري إذا استأذنت هديك إذن ويديسته أحدكم قفك هدي إذن ويديسته امرأته هوينتيسو إلى المسجد مساجدك إن آدو هدي إذن إنك ويديسته وترى مساجدك أن آدو فلا يمنعها هوديري yaan loo diidin haddii xaasu ku yidhahda masaajidkan aadaya haw diidin qaala faqaala bilaal ibnu cabdullaahi bilaal ibni cabdullaahi ibni cumar yacni saxaabiga xadiiska laga warinaya cabdullahi ibni cumar oo odhanaya nebiga saasuu yidhi wiilkiisii bilaalahaabaa wuxuu yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartaye lanamnacannahunna lanamnacanna lanamnacu- lanamnacahunna waa u diidaynaa ilaah baan ku dhaartaye welibuu sii adkay waa u diidaynaa buyi waa wiilka u dhalay cabdullahi ibni cumar nebigii baa saas yidhi buu yidhi oo yidhi gabdhaha ha u diidina ina aadaan masaajidka hadday idan ina weydiistaan isna wuxuu yidhi waa u diidaynaa waxaa la yidhahda marka saa wuxuu leeyahay da- xilligan xilli dambe oo taabiciintii joogeen weeyehe dumarkii saxaabada ahaa yacni eh, dhaqankoodii dadka bedelay oo dad- dumarkii barufun ku baxaayay iyo wax la mid ah buu arkay baa la yidhi saasuu marka wuxuu leeyahy waa diidaynaa muxuu sameeyey marka aabiis muxuu sameeyey marka qaala marka wuxuu yidhi faaqbala cabdu- faaqbala calayhi cabdullaahi cabdullaahi baa soo qaabilay fasabahu saban sha- sayi'an cay xun buu caayay marka waa wiilkiisi intaa ku soo celiyey keliyu diidan yahay fasabahu wuu caayay saban cay sayi'an aad u xun maa samictuhu ana maqal sabahu caydiisa midlahu qadu mid lamida weliga ana maqal wa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi ukhbiruka waxaan kaaga warramayaa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigii baan kaaga warramay oo waxaan ku yidhi nebigii baa saas yidhi wa taquul adna waxaad tidhi wallaahi baan ku dhaartaye lanamnacahunna waa u diidaynaa waxaa la yidhi maalintaas yacni intii ka dambaysa lama hadlin bari waana wiilkiis intaa ku soo facliyay awgeed nebigii baan kaaga warramay adna waa diiday soma mac salaama xataa waxa la yidhahda janaasadiisi ma tegin baa la yidhahdaa dhimashadiisi ma tegin marka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in lo- laisku afceliyo qofku u afceliyo wuxuu mudan yahay inaad qofka goyso weeyaan wax sunna aba u sheegtay saxaabi kalaa jiray oo yani nin fargan tuuraya maxaa lahaa faniinka wax loo yaqaano saaleh buu arkay oo inaadarkiis buu ahaa markaasuu wuxuu ku yidhi war nebigii waa diiday nebigii waa reebay faniinka in la tuuro sababta maxaa yeelay qof buu ilka ridaayaa ilig buu ridaayaa si waa ku ceshay nebigii baan kaaga warramay buu yidhi adna waa ku celisay wallaahi laa ukalimuka abadan weligii baan inaanan kula hadlan buu sidii buu ku gooyey baa lihi waa inaadarkiis buu ahaa marka saxaabigaani axna taabicigaani aabbihiis markuu sidaas yidhi uu yidhi waa annagu waa u diidaynaa aabbihiis sidii buu u gooyey marka waxaan leeyahay ninkaas wuxuu saa u yidhi wax kale ma ahayn xaaladdii dumarka cabdullahi ibni cumar ogaa oo xilligii saxaabada ahaa waxbaa iska bedelay saa awgeed buu u diiday baa lihi laakiin yeelkeeda xadiiska waxaa laga qaadanaya haweenku haddii ay ku weydiistaan ay yidhaha masaajidkaan aadayna inaan loo diidin wa fii lafdin lafdi kale waxa uu leeyahay laa tamnacuu ha u diidinina imaa allaahi ilaahay addoommadiisa dumarka weeyaane masaajid allaahi masaajidda allah subxaanahu wa tacaala hadday masaajidkii ku weydiistaan marna ha u diidinina xadiiska ku xiga can cabdillaahi bni cumar رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحن لا تكاد مرك حديث كان إيو حديث كحيق إيو waxay tilmaamayaan sunan sunanta loo yaqaan rawaatibta loo yaqaano oo nabiga calayhi salaatu wasalaam daa'imay in maaragtay qofku markuu tukado salaada tukado faradka ah inuu iyagan la yimaado rawaatib baa la yihahdaa oo nabiga xadiis buu wuxuu ku leeyahay man sallaa fii yowmin waleyla qofkii habeen iyo maalin tukada inay cashara cashrata ragca labiyo toban ragcadood qofkii habeenkii maalinta tukada bana allahu beyta fi ljanna ilaahay guri buu uga dhisaya jannada yacni salaadaha faradka ah ma ahe labiyo toban ragcadood oo kale qofka tukada ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadu guri uga dhisaya fadli weyn weeyaan marka waa sunanta rawaatibta loo yaqaanahoo nabiga tukan jiray markuu salaadaha faradka tukada ka bacdi تيو مركز شقي أنت كشقي يا مرك عبد الله عبد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان لتو كدي ركعتين قبل الظهر سمارتان لا بركع الظهر كورية كو يعني لا بركع وركعتين بعدها لا بركع كضمية وركعتين بعد الجمعة لا بركع الجمعة كضمية وركعتين بعد المغرب لا بركع المغرب كضمية وركعتين بعد العشاء يلا بركع عود العشاء كدمية صلاة الصبح لا بركع كهر يلا ونوي ما دونت إن شاء الله تعالى صلاة الرواتب توقفك الدائمة نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي إن قول لو قد سايد جنازة ورد سايد waxba kaloo jira yani salaado kale waa jira nabigu ammaanay iyagana waxaa ka mid ahaa nabigu xadiis wuxuu ku leeyahay raxima allahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan ilaahay how naxariisto qofkii tukada salaada casar ka hor afar ragcadood yani rawaatibtii la daa'imay nebiga ka mid maaha laakiin nebiga calayh salaatu wasalaam kuwaasna waxa weeye wuu ammaanay ilaahay haw naxariisto qof afar ragcadood tukada casarka ka hor casar ka hor tukada marka cabdillahi bn cumar wuxuu tilmaamay salaadaha uu nebiga la daa'imay nebiga la tukaday صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحن لا تكدي ركعتين قبل الظهر ظهر كلا بركعة كور wayna soo aroortay iyadana afar ragcadood duhur ka horeeya iyadana waa soo aroortay wa ragcatayni bacdahaa iyo laba ragcadood oo ka dambeeya wa ragcatayni bacda aljumuca laba ragcadood oo jumcaha ka dambeeya wa ragcatayni bacda almaqribi laba ragcadood bacda maqrib ka dambeeya wa ragcatayni bacda alcishaa'i iyo laba ragcadood oo cishaha ka dambeeya وفي لفظ لفظ كلا وحو ليهي فأما المغرب والعشاء عشاء هي مغرب كمياه iyo waljumucata jimcihii fa fii beytihi nebiga gurigiisa ku tukan jiray salaadaha qayb baa nabiga calayh salaatu wasalaam uu gurigiisa ku tukan jiray waatuu nebigu xadiis ku lahaa war gurigiinna qabuuraha ka dhiganina salaadaha qayb ka siiya gurigiinna salaadaha sunnayaasha ah marka inaad guriga ku tukatobaa sunna ah inta farad ku tuko kabacdi inaad gurigaaga wixii sunnaha ku tukato فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته مغربك لبا ركعة كدما عشاها لبا ركعدو كدميا جمعها لبا ركعدو كدميا ففي بيته النبي عليه الصلاة والسلام قرق سكوت كنجرين وفي لفظ لفظ كلا وحو ليحي أن ابن عمر عبد الله بن عمر قال وحو يري حدثتني وإيشاكتي حفصة حفصة وحي إيشاكتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي نبي وحو تكنجري سجدتين لبرق عضوضو khafiifatayni fudfudud yani uu fududeeyey buu nebigu tukan jiray bacdamaa yaطlucu اlfajru fajrigu markuu soo daalico ka bacdi yani salaada subax ka hor buu nebiga calayh الsalatu wasalam laba ragcad tukan jiray marka isagu wuxuu leeyahay xafsa ii sheegtay xafsana waa dee ina cumar ibn khadaab weeyaan waa walaalkeed weeyaan xilligaa marka xilli u geli jiray ma aha nebiga calayh isalaatu wasalam isagaa wuxuu leeyahay wa kaanat waxay ahayd saacatan saacad bay ahayd laa adkhulu aanan u gelin cala annabiyi sala allahu calayhi wasalama fiiha nebiga uma geli jirin xilligaas de waa habeen bar weeye marka xabsoo nebiga xaaskiisii ahayd baa ay sheegtay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu labada ragcood tukan jiray laba ragcaadoo ka horeeya salaada subax ka horeeya halkaa waxaa ku jira laba laba qowl baa ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu daa'imay salaatuleylka koob iyo toban ragcadood waxaa jirta marka markuu koob iyo tobankaa tukado kabacdi laba ragcadood tukan jiray oo aan ahayn labadan ragcadoodoo mataqaanaa aan salaada subax ka horeyn labadaa markuu tukado nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo kabacdi marka addanka dhabaal dhaco labadaanba tukan jiray marka waxa uu tilmaamaya waa labada ragcadoodoo salaada subax ka horeeya waana tan حديث كده ما تمام دون إن شاء الله تعالى وحول لي مركا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي نبي ما أهين صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل وحيالك من السنياش النبي ما أهين أشد مد كدرا تعاهدا منه كد دارست كد دالايه على الركعتي الفجر لبضى ركعة الفجر لبضى ركعة الفجر صلاة صبح كهر نبي sunnayaasha si ugu dadaalo labadaa ragcadood sunnayaasha kale uma dadaali jirin maxaa yeelay waa sii akhri waa sii akhri wa fi lafdi limuslim lafdi kale muslim waxa uu leeyahay ragcata alfajri labada ragcadood fajriga ka horeeya la tukadaa khayrun min addunya wamaa fiiha khayrun waxay ka khayr badan yihiin min addunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxa ku dhex jira labada ragcadood ba yani ka khayr badan xilliga xataa safarka xataa nebigu kama tegi jirin labadan ragcadood laakiin salaadaha sunnayaashan soo sheegnay ma sugna nebiga calayhi salaatu wasalaam oo safar ku jirahoo safar socod ku jira yacni oo sunnayaashaa tukaday rawaatibtaa lama sheegin laakiin waxaa la sheegay inuusan ka tegi jirin labadan ragcadood soo maarata marka labadan ragcadood nebiga calayhi salaatu wasalaam marna kama tegi jirin uu ku dadaali jiray xanafiyadu waxay qaateen labada ragcdo maadaama la yidhi nebigu kama tegi jirinba xataa markuu safar aado inay waajib tahay waxay samayn jireen waxay sameeyeen waarta xanafiyada qofka hindiya iyo bakistaan iyo ama hindiya iyo bakistaaniinta fiiri haddii masaajid salaada subax lagu jiro marka ay soo galaan iyagoon laba ragcdood tukan marka hore xaggaasi ku tukanayaan laba ragcadood ku tukanayaan kabacdi bay soo galayaan ee salaadda soo galayaan laakiin sida raajixa waxa weeye waa sunno weeye ragcdo sunnaa weeyaan ragcat alfajri salaada subax labada ragcadoo ka horeeya la tukadaa oo nebigu tukan jiray khayrun waa ka khayr badan yihiin min addunya addunyada wamaa fiiha waxa ku dhex jira marka nebigu laakiin gurigiisu ku tukan jiray nebiga calayhi salaatu wasalam labada ragcadood salaatuleel markuu tukado oo la adamo kabacdi buu laba ragcadood guriga ku tukan jiray markuu tukadana nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiis kale sugan yihiin dhanka midigtaa buu u seexan jiray dhanka midigta ah ilaa laga soo aqiimayo aqiinka loogu yeerayo waxaa la sheegaa marka culimada qayb baa waxay yidhahdeen qofku inuu masaajid hadduu ku tukanaayo inuu dhinac dhinac u seexda sunno maaha oo cabdullahi ibni cumar baa wuxuu arkay nin salaaddii subax ka hor intuu laba ragcoo tukaday dhinac dhinac u seexday quruurux buu ku tuuray baa oo yay ka kac meesha marka la yidhaho sunna weeyana wuxuu yidhi sunno maaha gurigii nebiga gurigiisa ku tukanaya saasay marka culimada qayb kamid yidhahdaan si kastaba ha noqotay labada ragcadood nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay khayrun min addunya wamaa fiiha باب الآذان والإقامة انتنا وحو كبابيي بابك يعني أدنك يا إقامة دا. أدنك يعني قفك أدم يا فضل بدن با النبي عليه الصلاة والسلام الشيخي أو يعني كتاب كان نوقر وحكم إذا النبي حديث وحو كلية المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة ما أنت قيامها دتك لو كقور ديريهن دتك مركا لا هرتاغن يحيى دتك لو كقور كقور ديريهن دتك لو كمقدان waa sharaf gaaray leeyihin wey dadkaas dadka addamaha xadiiska nebigu wuxuu leeyahy almuadinu yufaru yukfaru lahu madaa sawtihi qofka muadankaa waa loogu dembi dhaafaa inta uu gaarayo codkiisu gaarayo wa- yacni sidoo kalena waxaa la yidhi ajar baa la siiyaa la mida dadka la tukanayay la mid ah waa ninkii isugu yeeray dadkan isugu yeeraya xadiiska nebigu wuxuu leeyahy qofka baadiyaha ku tukanaya nebigu wuxuu yidhi haddaad baadiyo tagto oo salaadi kuu soo gasho addan maxaa yeelay geed iyo dhagax iyo wax kastoo maqla addankaaga maalinta qiyaamo way ku markhaanti kacayaan maalinta qiyaamo way ku markhaanti kacayaan marka addanka la addamaya fadaasha noocaasu leeyahay حديث أهري باب كان وحولي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس وحير أمر والله أمر بلال بلال وحل أمري أن يشفع إن والله بالله بيه الأذان أذان كلا بقر سوء شمعناه ويؤتر أمت كبيرو الإقامة إقامة يعني أذن كوار مكلا أدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شفعي بالإرال يعني لبا لبا قور لكن مكلا قيمة يو هنر بال مارتي قد قامت السلام ما انت كلا هنر بالأخريان sidaasa sunnaha marka waa la amray bilaal inuu saas sameeyo waana sidaynu sameyno weeyaan xadiiska ku xiga can abu juxayfa wahb bni cabdillaahi الsuwaa'i qaala ataytu الnabiya salى اllahu alayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baan u imi wa huwa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam fii qubatin lahu khaymad uu leeyahay ku jiray teendha ama khaymad teendhadaasoo xamraa'a gududnayd min adamin maqaar laga sameeyey teendho laga sameeyey harag oo nebiga ku jiray baan u imi qaala marka wuxuu yidhi yani raawiga xadiiska warinaya fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay biwaduu'in biyihii lagu weyse qaadanayay waan soo marnay marka waduu la yidhahdo wowga la kordhigo iyo wuduu wowga la godo inay kala macno yihiin haddii waduu la yidhahdo waa biyaha wowga hore haddii la godona waxa weeyaan waa ficilkii weyse qaadashadii weeyaan fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay biwaduu'in biyihii weysadii soo qaatay biyaha marka uu soo qaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam biyuhu ku weesanay weeyaan nebiga marka waa laga barakaysan jiray weesada ka soo harta iyo nebiga weesada ku weesaysta iyo waa laga barakaysan jiray fa min naadixin dadkii waxay isugu jireen mid isku firdhiyey biyaha iyo wa naa'ilin mid biyihii ay gaareen waxaa biyihii uu waday baa maaragtay qof walba wuxuu isku dayaa inuu maaragtay biyahaas uu barakadeeda helo qaala marka wuxuu yidhi fakharaja الnabiyu sal اllah alayh wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baa soo baxay calayhi xullatu xamraa nebigu wuxuu gashanaa dushiisa waxaa xullatu xamraa isku joog gududan laba yani go' hoose iyo go' saroo gududan waateen markaynu xilligan akhrin jirnay shamaa'il muxamadiya xadiis buu nebigu wuxuu ku keenay wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu soo baxay habeen isagoo qaba xullatu xamraa labadaa isku joog labadaa go' oo kaa sareeya kaa hoose oo gududan marka wuxuu yidhi waxaan fiirinaya dayaxaan fiirinayey marna nebigaan fiirinayey wallaahi baan ku dhaartay nebigaa ila qurux badnaa buu leeyahy saxaabigaas dayaxa afar iyo tobnaada bay ahayd marna dayaxaan fiirinayey marna nebigaan fiirinayo isku jooggaa qaba nebigaan ila qurux badnaa marka nebigu dharkaas uu badnaan jiray waa qaadan jiray wa- calayhi nebiga dushiisa waxaa saarnaa xullatu xamraa isku joog gududan isku joog yani waa go hore go sare iyo go hoose kaani waxaa moodaa anduru inaan eegayo ilaa bayaadi saaqayhi nebiga labadiisa kub caddaanteeda oo birbirqaayay micnaha labiga nebiga kubkiisa markuu weyse qaatay baan fiirinayey eh, kaanii waxaa moodaa andur hadda inay ii muuqdaan oo kale weeyaan ilaa bayaadi saaqayhi kubabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam caddoon- caddaantoodii qaala marka wuxuu yidhi fatawada'a wuu weyse qaatay wa adana bilaalun bilaal baa addamay qaala yani raawiga xadiiska wuxuu yidhi fajacaltu waxaan bilaabay atatabbacu inaan raacraacayo faahu afkiisa hunaa wa hunaa xagga iyo xagga yani waxaa sunno ah marka qofku addamayo xaya cala taynka markuu qofku marayo xaya cala asalaa xaya cala alfalax in maaragtay qofku inuu wareega maaha isagoo dhan wareega maaha afkiisa unba xagga wareejinaya saasuu leeyahy marka xaya cala asalaax iyo xaya cala alfalaxba marka wuxuu yidhi afkiisaan raacaya marka waa fiirinaya marna xagga usaa lahaa marna xagga usaa lahaa marka inay sunno tahay ee xilliga iyada ah yaquulu yacni yamiinan wa shimaalan bidix iyo midig xaya cala asalaa xaya cala falax lahaa uma ka bacdi rukisat nebiga waxaa loo qotomiyey lahu nebiga calayhi salaatu wasalaam canazatun canaza loo qotomiyey canaza waxaa la yihahdaa waran waranka yani usha afka hor birta ku leh baa loo muday qotomintu waa mududa weeyaan fataqadama nebigu hormaray marka waxaa looga dhigay sudra looga dhigay sudrada yacni qofku inuu hortiisa dhigto sudradana yani eh, eh, culummada qayb ka mida waxay yidhahdaan waa waajib waxaa ka mid a imaamu albani raximah allahu tacala markuu baabaysanayo kitaabkiisa السترة ووجوبها بليه سترة دي يا واجب نبدي لكن سيد راجح waxa weeye inay sunno tahay sida culimadu badan yihiin marka nabigu markuu tukanayay ayaa waxa loo qotomiyey hortiisa lagu muday waranka isagaa si ay ugu noqoto maxay sudro u noqoto ثم كبعد ركزت له عنزة فتقدم النبي وهرمر وصلى الظهر نبي الظهر بو تكدي ركعتين لبا ركعدود سفر بالو جرا نبي عليه الصلاه والسلام ان لبا ركعدود بو تكدي سفر بالو جرا ثم نزل النبي وا دغي يصلي وحو نبي تكنايا ركعتين حتى يرجع الى المدينه الى نبي عليه الصلاه والسلام مقالده مدينه كسلابته حديثك marka xilli safar lagu jira buu nabigu laba ragcadood buu tukanayay kabacdina waxa weeye ilaa la soo laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukanay laba ragcadood u tegi doonaa yacni safarka meel kaga hadlayo qofku inta uu maaragtay uu xiriirin karo yani laba ragcadood tukan karo iyo inta maaragtay uu aanu tukan karin u tegi doonaa insha allahu tacaala xadiidka marka isagaahi wuxuu ka hadlaya bilaal radi allahu taala canhu mu'adinka nabiga calayhi salaatu wasalaam ah iyo waxyaalo sunno ah oo qofka mu'adinka inuu sameeyo laga doonayo sida markuu xaya calataynka uu tilmaamayo inuu midig iyo bidix eego dadka marka qayba waxay xaya cala salaad yidhaahda waa khalad weeyaan asalaah taada marbuudada u dambaysa marka ha baa ka dhigaysa marka xaya cala salaah inaad tirahda weeyaan xaya cala alfalaahna ha baa u dambaysa hada muuji xaya cala falaax inaad tirahda weeyaan inagu marka waynu khaladnaayo xaya cala salaad waan ahanaa iyo haya cala alfalaax lasoo gaabay man xadi baan la akhrinba xadiiska ku xiga can cabdillaahi bni cumara رضي الله تعالى عنهما أن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بكورنا أنه قال نبي يري إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم إن بلالا بلال يؤذن وأدم بالليل هبينكي فكلوا عنا واشربوا عبا حتى تسمعوا إلى أن مغشان آذان ابن أم مكتوم saxaabiga cabdulaahi ibni umaktum la yihahdo aadaankiisa ilaa maqashaan wada marka bilaal wuxuu adamayey ramadaanka adanka hore adanka hore marka qofku salaadihuu soo tukanayey salaatuleylkii oo kale buu baa kaaga joogsanaya oo salaaddii subaxin u diyaargaroodo weeye cuntaduna waxay ku istaagaysa qof markuu soomaya maalan adanka dambe marka la gaaro adanka dambena cabdulaahi ibni umi maktuum oo saxaabi indhoola buu ahaayo ayaa maaragtay markuu adamo ayaa wixii cunto istaagayaan ina bilaala bilaal yuadinu wuxuu adamaa bileyli habeenkii fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa maqashaan aadaana ibni umi maktuum xadiiskan aan u damaya insha allahu tacaala can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allah alayh wasalam nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa samictum almuadina idaa samictum markaa maqashaan almuadina muadinka فقولوا waxaad tirahdaa مثل ما يقول wax kasta u leeyadah adanka markuu bilaabo allahu akbar allahu akbar adna waa ka daba dhahaysaa markuu yidhaahdo yani asalaatu khayru min annowm maxaa la odhanayaa xukunkaasi qaadanaysa waa ka daba odhanaysa marka laga reebo yani xaya calataynka markuu xaya cala asalaah leeyahay oo kale laa xawla walaa quwata illa billah leeda marka nebigu wuxuu leeyahay idaa samictum almuadina muadinka markaa maqashaan faquuluu waxaad tiradaa mila maa yaquulu waxa uu muadinku leeyahay marka dhammeeyaa nabiga calayh salaatu wasalaam uma salluu calaya igu salliya buu leeyahay maxaa yeelay qof iguma salliyo hal mar ilaa ilaahay subxaanahu watacala baa toban goor ku salliya addanku markuu dhammeeyo salliga nebiga ku xiga kabaa nebigu wuxuu leeyay uma sallu llaha liya alwasiila ilaahay wasiilo iyo weydiiya allahuma rabbi hada dacwa taama baa la akrinaya wasiiladuna waxa marka nebiga la weydiiye waa boos buu nebigu leeyahay jannada ku yaala oo hal qof u cuntama waxaan rajaynaya qofka inaan noqdehe ilaahay subxaanahu watacaala ii weydiiya marka adanka marka qofku uu dhammeeyo waxaa laga maarmaana inuu akhriyo adkaarta ayadahay nebiga calayh salaatu wasalaam loogu weydiinaya ilaahay subxaanahu watacaala booska isagoo jannada ku yaal wallahu subxaanahu watacaala aclam waclam jasakum allah khayr